iyada oo xaalad abaareed oo idlaysay baadhka iyo biyaha ay ka jirto deegaano miyiga galmudug ah ayaa waxaa xaalad biyo la'aaneed oo aad u liidata wajahaya deegaano hoostaga degmada afbarwaaqo ee gobolka mudug deegaanadan oo ay ka mid yihiin dajimaale galhagoog xingod afweyn iyo gawaandheere ayay sheegeen waxgaradka deegaanadaasi in ay wajahayaan xaalado aad u adag oo dhanka biyo la'aanta ah isla markaana dad iyo dunyaba uu hayo haraad ba'ani reer baadiyaan nahay baadiyaha fog baan ka nimid waxaan soo doonana biyahaan soo raadsanay biyihiina waa la'anahay hawrtii waa noo shaqayn weyday bahalihii dameeraha waa naga joogjoogsadeen waa fadhiisteen arina bal warkii iska daa markaan ka bacdi dadkaaba loo yaaban yahay waxaan dadweynaha ka codsanaynaa inta hay-adaha ka codsanaynaa degdeg inaloo raxmadla nolkugu fiirsho oo naloo dadaalo reer baadiyuhu markaan rabbi bay leeyihiin ragna waa u maqan yahay marka waxaad yeeshaan noo dadaala anigii odayaasha meesha taagan iyo gudoomiyaha deegaanka xungod dajamaale ilaa waxaan tagnay afuraaqa marnay ilaa waxaan tagnay galhagoog ilaa qayrqabe indhehna ku soo aragnay dadkii wax ceel u dhowaa ceel bay haystaan laakiin dad badan oo reemiya oo gaadiidkii awurta rar jireen ay dameeri ka istaageen dantur ay ku qasabtay inay booyada qaataan booyadaas hadda maantay meelaha taagan lix booyad baa maalinka dhaqaaqdo oo la shubay biyaha wax ka taakoonayna ma lahan ilaahay mooye galmudug marka la yidhaahdo waa bariga aad bariga fog weeye waxaana fariin u daray wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka agaasimaheeda wasiirkeeda sidoo kale wasaaradda maalinta tamartii biyaan u dirayaa meeshaan weli wasaarad timid oo xog ka qorta ma jirto abshir cali gudoomiyaha deegaanka xingod ee hoostaga degmada afbarwaaqo oo ka mid ah mas-uuliyiinta u kuurgalay xaaladda biyo la-aaneed ee ka jirta deegaanadan ayaa ka warbixinaya saameynta ay leedahay xaaladda biyo la-aaneed ee ay wajahayaan deegaanada hoostaga degmada afbarwaaqo ceelkii buduud baan joognaa abaarta ka jirta deegaamada maanta deegaanka soomaaliya abaar baa ka jirta waxaa ka jirta xoolihii oo aroori waaday waxaa ka jirta caws la-aan waxaa ka jira dad iyo duunyaba abaana caadi ahayn baa aad iyo aad deegaamada u haysa ilaahay subxaan qaadirah baan marka u horena horta baryayna ilaahay inuu naga dulqaado oo dhibkaas maanta deegaanka ka jira ilaahay inuu abaarta iyo cudurka naga dulqaado ilaahay baan baryaynaa barye ilaah ka bacdi waxaan codsanaynaa hay-adaha gargaarka bixiya inaa sida ugu dadaalka badanna inay dadka soomaaliya maanta oo waddanka aan joogno ay ugu daran yihiin inay wax ka qabtaan kolka ay dhacdo abaartu waxa ay si weyn u saamaysaa dhinacyada baadka iyo biyaha waxaana xaalad adag wajaha bulshooyinka ku sugan miyiga iyo magaalada intaba oo ah kuwo isku xiran